waxaan aad ugu faraxsan nahay jawaabta aan helnay maanta taasoo u eh abu hureera cinwaan u ahayd wakhtiga aan bilaabay laga soo bilaabo iskuulka foonfoo jawaab imtixaanka ugu hore ay sameeyeen waxaan sameynay imtixaanka ugu horeeyey dhinaca secondaryka high iskuulka waxaan sameynay waxaan ahayn nambarka saddexaad brofenska wakhtigii brofes uu ka jiray kenya uu ka jiray brofesahay jireen coast brofens waxaan ka ahayn number three na wuxuu noqday iskuulka number one marka wakhtigaa laga soo bilaabo ma aan hoos ugama degin inay nambarkii saddexaad uu galo marka waa arrin abu hureere lagu yaqaano weeyaan midda kale annaka shayga waxyaalaha aan ku aad ugu faraxsan nahay oo aan kufaanayn waxaa ka mid ahay iskuulkan inuu yahay iskuul diin iyo dunyo labadaba laga barto hadda wiilkan hadda maanta aan u dabaaldegayno natiijadiisa fiican waxaa waaya ruux labadii dhinacba ka dhisan marka taa iyada waxay keenaysaa diinta barashadeed waxay keenaysaa disbline waxay keenaysaa iyo nidaam nidaamka asaga canugu inuu noqdo ruux maaragtay natiijadiisa dadaal uu samaynahay ayaa markaa waxay keenaysaa laba dhinacba inuu ruuxu ka dhismo ilmaha meesha ka baxayan foofo waxay qabaan iskuulkeenna wuxuu aad ugu faraxsan yahay inaan u diyaarinay ilmaha eeke inay ama ay university dhinaca kale caadiga ay aadaan amase ay diinta bartaan oo ay in badan kuwa ka mid a abay tageen badiina university oo ay diin soo qaataan marka sidaa iyada eh waxaan filaynaa ilaahay wuxuu awood ugu siiyey inaan ma aragtay labadii dhinacba aan dadaal weyn sidaa uga marka waxaan ma aragtay ku faraxsanahay arrintaa iyada asalaamu calaykum waraxmatullahi